أمه يا نبض الحياة وشمسها وأرجها يا صوتها الرناني أمه يا نبع العطاء وفيضه يا من غمرتيني بكل حناني hooyada dhashay imaamu maalik ibnu anas waxay qayb weyn ka qaadatay in magaca wiilkeeda uu baal dahab ah ka galo taariikhda dhabbihii uu ku gaari lahaa cilmiga ayayna cagta u saartay sidaasna ugama harin ee way kula dadaashay ilaa markii dambe uu noqdo mid ka mid ah imaamyada farakutiriska ee lagu xuso taariikhda islaamka waa imaamu maalik ibnu anas imaamkii daartiijiriyada iyo muftigii madiina ninka loo tiiriyo madhabka fiqiga ee maalikiga oo xilligan aada uga baahsan waqooyiga afrika horaana laga haysan jiray dhulka alandalus ee ka maqan gacanta muslimiinta haddaba maanta warbixinteennu waxay ku qotontaa hooyada dhashay imaamu maalik iyo sida wanaagsan ay u barbaarisay ugana fikiri jirtay noloshiisa mar weliba waxaa lagu magacaabaa hooyada dhashay imaamu maalik caaliya bintu shariik al asdiya marka ay aragtay wiilkeeda oo raba inuu aado fadhiyada cilmiga rabana inuu wax barto waxay uga labistay si wanaagsan imaamu maalik oo arrintan ka sheekaynaya ayaa wuxuu yidhi waxaan ku dhahay hooyaday waan baxayaa oo cilmi ayaan soo baranayaa markaas ayay igu dhahday buu yidhi kaalay oo xidho dharka cilmiga markaas ayay dhar iigu labistay buu yidhi kadibna koofi dheer ayay madaxa ii saartay waxayna ku tidhi bax oo hadda cilmiga soo baro alleh ha uu naxariisto imaamu maalik wuxuu yidhi hooyaday waxay ahayd mid igu dhahda u tag rabiic oo ka baro edebta ka hor inta aadan ka baran cilmiga يا رب إني عاجز عن شكرها وفائها عني وعن إخواني ربه تعلم كم يد صارت لها
dadaalka ay hooyadan ku bixisay wiilkeeda marka loo eego dhanka barashada cilmiga wuxuu xaqiijinayaa faa'iidooyin dhowr ah ay uga weyn tahay laba arrin kow ilmaha sidan loola dhaqmayo marka uu aadayo barashada cilmiga wuxuu naftiisa ka dareemayaa in waxa uu aadayo ay muhiim yihiin markaas ayuu isagana bilaabayaa inuu si gaar ah u daneeyo labo marka uu tago goobta lagu baranayo cilmiga waxaa sida caadiga ah soo eegaya indhaha dadka maadaama uu muuqaalkiisu yahay mid quruxsan taasina waxay keentaa in mar kale daneen gaar ah la siiyo ardayga noocan ah imaamu maalik wuxuu ahaa qof muuqiisa iyo codkiisaba quruxsan yihiin muscab ibnu subayr wuxuu yidhi maalig wuxuu ahaa dadka ugu quruxsan xagga wejiga iyo indhaha ugana nadiifsan xagga caddaanta jirka muxamed addaxaag wuxuu isagana ka hadlay imaamu maalig iyo sidii uu u quruxsanaa wuxuu ahaa mid weji quruxsan dharkiisana uu nadiif yahay subayr wuxuu sheegay in imaamu maalig uu ku labisan jiray dhar laga keenay cadan khuraasaan iyo masar sidoo kalena uu isku carfin jiray catar udgoon badan al-shahaab oo isaguna ka mid ah dadka garanaya imaamu maalik wuxuu leeyahay wuxuu isticmaali jiray marka laga hadlayo xagga waxyaabaha la ysku carfiyo miski iyo waxyaabo kale oo laisku carfiyo nimcadaas uu allah siiyey imaamu maalik wuxuu jeclaa inay ka muuqato mar weliba hase ahaatee inuu sidaasi u qurxoonaado ayay noloshiisa noqoto mid isku toosan waxaa kaalin ka qaatay hooyada dhashay imaamu maalik oo ay ka fikiri jirtay nolosha wiilkeeda diinta islaamku waxay aada u dhiirigelinaysaa in qofku ku dadaalo dahaarada qalbiga iyo midda jirka intaba iyo inuu qofka isqurxiyo maadaama ayba tahay arrin uu allah jecel yahay allah ha u naxariisto hooyada dhashay imaamu maalik ee wiilkeeda kula dadaashay inuu barto cilmiga islamarkaana noqdo faqiih iyo quruxda culimmada muslimiinta بالرفق الحسن أغلى المنى الوجدان في الدار فلن هبة الإله ونعمة الدفء لنا يا رحمة الرحمن يا مغنى السكن يا رحمة الرحمن يا مغنى السكن